أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon kulan lagu bogoodinayey guulaha mujaahidiinta baaqna loogu dirayey maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud munaasabad nabadoon ay ku caleema saaratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada baay ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada riddada ayaa isku khilaafay samaynta xisbi siyaasadeed ay doonayaan in ay ku midoobaan xiisadda ka dhex taagan dowladaha hindiya iyo bakistaan ayaa sii cakirmaysa iyadoo weli dhinacyadu ay isku hanjabayaan kadib weeraradii dhacay saacadihii lasoo dhaafay wilaayada bokool ayaa saacadihii lasoo dhaafay askarta ay biinha ku soo bandhigtay magaalada buurdhuxunleh waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka dulqacdaha sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan kulan lagu bogaadinayey guulaha mujaahidiinta baaqna loogu dirayey maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali nuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa shir looga hadlayay xaaladda maleeshiyaadka murtadiinta firxadka ah looga itaalka roonaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ku qabtay degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud shirkan ay yeesheen nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada galgaduud nabadoono iyo marti sharaf kala duwan shirkan waxay uga hadleen nuqabada qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin bogaadinta guulaha mujaahidiinta allah uu siiyey iyo dadka muslimiinta boobka khayraadka dalka uu ku hayo murtad xasan gurguute iyadoona ugu dambayntii ay u direen maleeshiyaadka gaalala jirka inay toobad keenaan ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaas maxamed carab iyo suldaan daa'uud aadan xasan ayaa maleeshiyaadka si wada jir ah baaq ugu diray inay ka toobad keenaan falka ridnimo ay ku jiraan boqolaal murursada aha ku dhinteen qadiyadaas waa qadiyad ku soo noqonayso xasan macalin saddex iyo sagaalna hadda waa qaylinayaan shalay markii wiilashooda la qaadayana way aamusnaayeen u fiirsada wiilashiinna haddaad wada qaylayseen xasan macalina caasinaysa hadda waxawaaye waxaa la yidhi caanadaa toddobadood waa la qabay wiilashiinna ayagoo waddada aad u jeediin laba kun oo kiilomitir xamar loo soo wareega waddadaasay daadsan yihiin markaasay gacanta haati foolxumadaas beesha saddex iyo sagaal ama murursade ee muqdisho arrintaas xasan macalina si gaar ahaan waxaan u leeyahay xasan macalimow mase arrintaas ayadaa nimankaas aad gadad waana ku maxkamadaysan tahay ama beeshaad u maxkamadaysan tahay ama dadka muslimiinta u maxkamadaysan tahay dembigaas aad gashay insha allahu tacaala ciqaabtiisa xasan macalin iyo ciddii kuraad yaratoo dhan way helaysaa insha allahu tacaala hadda waxa waaye inti goori goor tahay ilmahaasa la soo celsho halla aruursho a toobad keenaano adduunyadooda ha iska qabsadaan ha nooloo soo sheego diyaaraan waxaan u nahay qabanno tawxiidka loo qabto ilmahaas waa ridoobeen gaari baaqaasi waxaan ku celcelinaa marar kasta oo aan hadalno anoo ah odagii maarata cidda beesha uwaaskoodii ah waxaan mar kasta aan ugu diraa soomaaliya dhibka naga gaaray maanta dagaalka aadan yabaal saddex sanaa dagaalkaasi socdee foolxumada ku dhacda weli kuma dhicin xasan gurguurta boqolkiiba sagaashan shanna dalaaliinaan qaada shanta kalena asagaa isku wada baahidiisu dowlad iyo wax xasan gurguurtana ridi kara wax mooshin keeni karaa ma jiraan dowlad wax mucaaradi karaa ma jiraan xasan waddanka wuxuu ku haystaa inuu gaala ka gato kulligiis sidii dukaan mara sulan oo dalka dhan waa gadaa meel kalaa u diyaarsano waa dhoofi rabyaaba beecina waa dhici rabaa haddou dhici rabaa laakiin insha allahu tacala waxaan isku dayaynaa beecaas in la fashiliyo oo mujaahidiintu ay fashiliyaan beecaas waa la fasakha kulligiisba horta beecaas waa la joojina waan difaacanno heer hebelaanna nahay weligaynaan waxayn jirna war mujaahidiin adugu nin qabiilu mar hor istaagi karin shareeca ilaahay inaan gaal kasta hadduu isku soo baysto iyo laciinkiisna kama hor imaan karin waxaan leenaha dadkaas yaa lagu halaagay markii ninkaanu ou dhinta kabacdi war dadkii lagu laaya aadan yabaal hadda matalay ku jiraan wax talaay ku jiraan ma jirto waa dhinteen meeshina waa la qabsay hadda haddii lagu dhintay haddana meeshi la qabsado wax faa'iida hoo leedaha ma jirto waa waa hay muuqataa waxaan leenahay war ilaahay loo tooba keeno waa ceeslow ilaahay u tooba keeno baqan idin dirayno cid waxaa waaye nin la arkaba cunugiisa ha kala baxo meelihii kaleeto dhibaatada ku dhacda waa waa la wada ogyahay war biyadaata dabaadigooda la reebsa ha la ceynsado ilmaha waad ogtihiin wixii ku dhacay cali guduud ilmahu ceeslaha lagu qabo waxay leeyihin marka annanka tababarna lama geyn waxaanu ku jirna laba bilood iskuulaan dhiga jiray ee iskaaga cataabaya haddana asugun kama keeni kari asaana keena nimuunu tababarin uu keenaya haddana dadka meesha ku aruurinayo waan waan garan karnaaho reer hebelo wax iska dhacsh waa ceesla wuxuu iska celinayaa waxuu ahay mujaahidiintan min kulli aafaaq ka timaad war dadkaas meesha ayaa lagu halaaga ha tooba keenaana leenahay ha tooba keenaano ha ka waantoobaano hor istaagga shareecada ilaahay ha isku soo dhiibaano ilaahay shareecadiisa waxaan leeyahay dadkaas haddii alla kuu roon yahay dadkaas soo dirahaya oo ilmaha mar habaabiha oo reer maxamuud hiraaba ilaahay ha uga baqeen ha toobad keeneen dee alla idinkada leeyahay inta naftu joogto waxaa la yidhaha tacaalna waa jiraaye inta qofku ay nafsada ku jirto ilaahay inay u toobad keentaa wax kasta ay gasho inay ilaahay usoo noqotaa wax kama xaaraansana waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena waxa aad samaydeenna dib uga laabta ilmaha dee dhuusamareeb iyo guriceel lagu aruuraane hadda badidood waaba yimaadeen inta hartay oo hadda ku jirta gacannaha kala soo baxa u soo dira guryuhu macna la-aan toban wiil aad la taagnaato laamiga dhexdiisa adinka iyo nimankiina odayaasha la jooga iyo nimanka ilmaha aad haydaanba waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena isu soo dhiiba imaada waana laydin soo dhawaya gacmo furaan laydinku soo dhaweeya sidoo kale sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa ugu dambayntii golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galguduud u soo gebagabeeyey madasha shirka munaasabadan waxay ku aadnayd ama daarnayd bogaadinta iyo tahniyada bilihii lasoo dhaafay wilaayad qaar kamida ku socday ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacmahooda ku xaqiijiyey dhulal badan i deegaamo badan i degmooyin badan iyo ummad badan muslimiin ah codowga ay dul saarnaayeen oo lagu xoreeyey lagu dulqaaday nicmada ilaahayna waa la sheegsheegaa in ilaahay ugu mahad celino annaga tarxiibino soo dhoweyno arrimahaasi wanaagga dhacay oo maaragtay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo raayada tawxiidka deegaama sanawaad ay ka maqnayd maanta ay gaartay waxaan la qaybsanaynaa marka ummadda muslimiinta guud ahaan farxaddaasaan la qaybsanaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa howsha aad u taagan tihiin aad u sabarteen u dhabar adeegteen horey maaragtay cadowga xamladihii ka soo qaaday gaar ahaan wilaayada galgaduud waad ogtihiin dhabar adeegii ummadda degan iyo raggiina mujaahidiinta ah ay maaragtay aad u dalqaadateen cadowga la sabartanteen maanta ilaahay wuxuu idin dhaxal siiyey in deegaama oo ay lahaayeen meeshaan lama imaan karo waxaan aad iyo aad u adkaynaya u ayidayaa nuqabada halkan fadhido baagii ay jeediyeen ay u jeediyeen inay maanta u caqli celiyaan aad ku quusanin oo maaragtay gacanta ay u taagaan ayagoo marka hedafkoodu yahay ducaad ay yihiin oo maaragtay munaasabad namadoon ay ku caleema saaratay mid ka mid a beelaha dega wilaayada baay ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faafahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuayman waxay ahayd xaflad agaasinkeeda iyo iskudabaridkeeda soo socotay muddo ah islamarkaana ku saabsaneyd caleemasaarka nabadoonka jufe ka mid a beesha harin ee degta qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya jufada reer awyaro oo ka tirsan beesha harin ayaa dooratay nabadoon xasan isaaq xirow kaas oo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda doorashada nabadoonka reer awyare ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka ee islaamiga ah ee degmadaasi suldaanka guud ee beesha hariin iyo martisharaf kala duwan oo saga kala timid deegaano dhowr ah ugu horeyn waxaa madasho doorashada ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hariin isagoona goobta ka jeediyay kelimaad u badnaa dardaaran
sidii onta manaa erdayda baadadii kamaqnaaytay manaa ardayda marka sidin hadal waxaayalna marka unfuusnaan ama jiri firnaayeen ilaahi subxaana watacaala na insi helay oo unfuusaay runtii haqiiqatan walaalko isin doorateen isugna xagaa sigin kadhay isigna xagaa kadhatin marka alxuquuq hasan isaaxiro xagga manaa isu siin kadhay manaa isin siin kusugahay haddii onta manaa aawyare etin oo dadka koowaad marka may buu aha badlu daacati zaahiran wa baadinan siran wa jahran inonta isinsiidaan warshay weelan arda marka may buaha zaahir yoonahin baatin sir iyoonay marka may bua ardada waaka may buaha hadii ladaqayli fadan hadii ladijihri fadan dhammaantiyood intiisa marka may bua lankaas daacadsiidaan walka soo susan fara suubidan walka soo siin kuheel kuheertan ilaa hadii ontay macsiyata maayo intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada iyo dhallinyarada jufada reer awyare ee ka tirsan beesha hariin ee wax dooratay iyo si guud waxgaradkii lagu casuumay kuwaasoo si aada u soo dhoweeyay caleemasaarka nabadoonka ariigii una doorani diinka ilaahay midda kuhoggaami umutisa dhowaay dadyo innaaris mutrasuukanaariso walanqobod diinka ilaahay jeen walkaqobod taasak garab suruna waayalana waan yodhay ku cadyaana waan ka garab surumaan inid dadki hati yara oo unyo yara oo iyaal eh oo diinku walanqobada ini diinku toosi yaka raalli inag iyada waana garab roogi reer awyare jifadaas oo kamid ah beelweynta reer harin oo hoggaan dooradayaan waana ku hogaamiyo shareecada ilaahi subxaana watacaala ee xafladda nutanta dhinon ee ta alaamisaarkii hoggaankaas oo beelatay weerarti ikhwaani guud ahaan waliba siin sheegay in la kamidaysiiye hoggaanka beelas weerarti oo kamidaysiiye alyarooyi maalimey ulmidis iyo caamo dhalinyaro odii dal iyo dibid inti alyarooyi maalimey hoggaan inay kamidaysiiye insha allahu tacaala taas waliba in sheegana allahu akbar allahu akbar doorashada inta kadhiidii
nabadoonka ay dooratay jufada reer awyare nabadoon xasan isaaq xirow oo xafladda ka hadla ayaa ka dalbaday beeshiisa iyo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed inay ku garabsiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee loo doortay anuu asaasiin saawirow aha baali reer awyare ow maraasilimadilah gudbo aan hoosan dege malaaga kii dooran yaa yare kolley walanino dhegnaayno ma ah umutudhomba kolley baadinoo mabnaysay weydiyaanilay aniga dadka weydiyaanka jar madilahaka gudugo kolley yaansu wareegdaasoo tilkalayaamuna daawilow ha ani ha ii meertay jugalli iisi wareerkeen madaas wareere wareere hadda qaraabadeena ka dhaladay i doorateen i dooradan erin ilaahay kolley nasiib jayan ha ii dari mayka dhegay mada qorjiya saaranyi kolley walaflaka eri iyoona wallo suubyow shaliyi ilaan hadalkana yaa dhiingalaka fade ballantaas aliroy maalme asa koorunga amba hatalu sabbinaanka roogde berika nagada taas niin ballanga ina sharaada islaamka ana siin hogaamiyo ilaahay garsis inas garab galnan ballanga niingata haddi ilaahay ranin hilka allumayo eegoy beela reeraawer ana ka dhaladi ori bosyanig ibidkay hooloyankagadana amsalaha dhiki ilaan dhan origay gaadadii horta ola gali horta akhyare ori nabad ma ah gorigaasna garabaan baahiye garabayinka siina gorigaas qaaday ballanganingata alle dartisaan qaadane allahu akbar aninsiila qaada ugu dambeynna waxaa madasha nabadoonka lagu guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka iyo qori iyo booshkiisa xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed muddooyinkan ay wadeen oloole ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bashiir madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ridada ayaa isku khilaafay samaynta xisbi siyaasadeed ay doonayaan in ay ku midoobaan faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka soconayey qabanqaabada ku dhawaaqidda xisbi siyaasadeed oo loogu magacdaray cadaaladda iyo wadajirka kaas uu hogaamin doono xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya maalintii shalay ahayd ayaa lagu waday in magaalada muqdisho loogu dhawaaqo xisbigaasi hase haatee dibudhac ayaa ku yimid kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay xasan gurgurte iyo laftigareen oo ah madaxa maamulka ridada koonfur galbeed khilaafka ayaa salka ku haya qaabka loo qaybsanayo xilalka sare ee xisbiga taas oo uu ka biyadiiday murtad laftigareen qorshaha uu wato gurgurte warar hoose oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in laftigareen uu doonayo inuu isku qaato xilka guddoomiyaha xisbigaasi iyo xogeynta guud ee xisbigaasi taasoo isna uu diidan yahay xasan gurgurte kulamo la doonayay in lagu xaliyo khilaafkaasi ayaa ku soo idlaaday isfahamwaa iyadoona dib loo dhigay shaacinta xisbigaasi arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli murtad gurgurta uu wajahayo mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa mucaaradka xukuumaddiisa iyo maamulada riddada puntland iyo jubbaland xilli uu fashilmay shirkii golaha waxay ugu yeeraan wadatashiga qaran xisbigan ayaa ujeeddadiisu tahay inuu xasan gurgurta ku galo doorashooyinka riddada ee soo socda isagoona doonayay inuu xubno ka siiyo maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed si ay ugu garabsiiyaan doorashada uu geli doono mahadsanid abuushayba xiisadda ka dhex taagan dowladaha hindiya iyo bakistan ayaa sii cakarmaysa iyadoo dhinacyadu hanjabaada ay isweydaarsadeen kadib weeraradii dhacay saacadihii lasoo dhaafay warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed saacadihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayaa xiisadda u dhexaysa hindiya iyo bakistan iyadoona gaartay heer aada u sarreeya kadib markii ay hindiya habeen hore qaaday weerar cirka ah oo ay ugu magac dartay howlgalka sindoor kaasoo socday muddo saddex iyo labaatan daqiiqo ah ayna ku beegsatay ilaa sagaal goobood oo ay sheegtay inay ku sugnaayeen kooxo ay ugu yeertay kuwa argagixiso ah wixii ka dambeeyey weerarkaas bakistan ayaa bilowday falcelino weerar ah iyadoona ilaa hadda ay isa soo tarayaan hanjabaadaha ka imaanaya dhanka xukuumadda islaamabad tirada dhimasho ee ka dhalatay weerarkii ay hindiya fulisay ayaana gaartay ku dhowaad soddon ruux iyo dhaawaca afartan iyo lix kale xiisaddan ayaa si weyn qoobgariir ugu beertay waxay ugu yeeraan beesha caalamka maadaama labada dal ay haystaan hub nucleer ah khubaro ayaana ka digaya in dagaal toos ah oo ka dhex dhaca labada dhinac uu sababi karo dhimasho tirabeel ah qaramada midoobay mareykanka iyo dalal kale ayaa ugu baaqay labada dhinac inay muujiyaan isxakameyn iyo wadahadal deg deg ah middaas ayaana u muuqataa wax aan suuragal ahayn iyadoo wax lagu dhisanayo hadallada kasoo yeeraya khubarada militari iyo kuwa siyaasadeed ee caalamka dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir ayaa bilaabay barakaac waxaana laga baqayaa in xiisaddan ay isu beddesho dagaal toos ah hindiya iyo bakistan ayaana labaduba waxay sare u qaadeen heeganka ciidanka taasoo muujinaysa halista dagaal ballaaran oo mar kale ka qarxa gobolka xiisadda waxay taagan tahay meel xasaasi ah iyadoona mustaqbalka dhow uu ku xirnaan doono tallaabooyinka ay qaadayaan labada dowladood iyo cadaadiska caalamiga ah ee lagu saaro in la joojiyo xiisadda mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii wilaayada bokool ayaa saacadihii lasoo dhaafay askari taa'ib ah ku soo bandhigtay magaalada buurdhuxunle walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya askarigan taa'ibka ah ayay wilaayada islaamiga ee bakool ku soo bandhigtay deegaanka buurdhuxunle waxaana muddo uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada isagoona tababar ciidan soo qaatay muddo sagaal bilood ah kuna soo qaatay garoonka magaalada baydhabo waxaana tababarkan siinayay ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo taa'ibkan ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona faahfaahin ka bixiyey qaabka uu ugu biiray murtadiinta iyo tababarka ciidan ee uu soo qaatay maay maydan baa leeray yuusumudo dunuula leeray deegaanka waran shilika dhaladi baydhowin bahi baydhowo biseedi arda inshee ani namankoa telani murtadiinta ka darani madaxtooyada liigori bani ceelboorka seeni dhuboo gali madaga dhoohiiri sagaal bilooda dhuboo aado tababarka may biyayay etoobiyaan biyaas sagaal qof etoobiyaan tababaraas gabalkaas raashin iyo etoobiyaan may walkala maagalaan tababarka may nunka dheeray shiish ibushab iroor marka soon shangatanaanin hiri kabaadije weri beerlaabay aa kasoo dhisan ee madaxtooyadana ninka gebi afar boqol isida qof ahayn lama boqol yananagaadi furanto boonkaynanitari miilaa kenyaal roogi ano meel roogi may galbeesheenay koy gaalnimaka dhimato olibwa nagoy wadanka ang nagoy boqol ang nagoy saasiin hayti ilaahay saantee ku qaadi shalay isagoo hadalkiisa sii wato ayuu taa'ibkan ka sheekeeyey sababta ku kalliftay inuu safka murtadiinta ka soo baxo waxaana uu dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka haysata maleeshiyaadka ku jira safka murtadiinta ugu dambeyn wuxuu askarigan taa'ibkaa la yimid qori iyo boosh kaasoo wilaayada ay u lacageysay isagoona si heersaraa loogu soo dhoweeyey deegaanka buurdhuxun leh sida uu mar kale sharaxaya taa'ibkan sababtan aan ku bayi mayaa aadayawkay miilifadaan arday saaseto dhibaato badan aa ku aragi wal arday mustaqbal dheeri dhanmleh rafaad oon gaaje saaseto arday insheed lankiin daryeelow dhanmleh olibwainse rafaadnimaka iyo gaalnimaka dhimooy rafaade gaaban lahaynaka arg dhanwaal og arday marooko saasaaku kunagadi ilaahay aan kunagadi ururka liinka daara leeraay geega burdooni rooga iyada lahayn dhawaay maydhakooyay gurubeer laaba aa kasoo dhusubangay boosjii iyo tuutagay dereskay yalakooy buudkay kobooy walban dhamanaayn waa in laagay taa'ibkan ayaa ku feelaya askar taa'ibiinna oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu soo bandhigayay deegaanka buurdhuxun leh iyo qeybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta islamarkaana dib ugu soo laabanayay diintoodii ay markii hore ka xuubsiibteen
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh